gudoomiyaha degmada dhugsamareeb ahna duqa caasimada galmudug cabdiraxmaan cali maxamed geed qoro uu heliyey gudoomiye ku-xigeenka degmada cabdisalam salaan saweyne sidoo kale xogayaha maamulka caasimada galmudug cabdisalaan aadan caabi iyo qaar kamid ah golaha deegaanka dhugsamareeb ee gaasimeeyayaal ka tirsan maamulka caasimada iyo xildhibaan cabdiqaadir barajuun ayaa kormeer ku tegay deegaanka celdheer ee gobolka galgaduud xubnaha maamulka caasimada ayaa uga qayb galay kulankan si u dhiirigeliyaan una taageeraan dhismaha saldhigga deegaanka ceeldheere oo meel fiican maraya oo ay si iskutashi ku dhiseen bulshada deegaanka ceeldheere gudoomiyaha deegaanka ceeldheere saciid cali shiray sidoo kale xildhibaan cabdilqaadir barajuun ay gudoomiyaha maamulka caasimada galmudug ee dhuusmarab ayaa ka hadlay xaflada lagu dhiirigelinaya dhamaystirka saldhigga deegaanka ceeldheere ee gobolka galgaduud intaas waxaa sii dheer in haddii aan la yidhaha isbitaalkii maanta maaragtay ay iskaga imaanayaan ilaa galqoryaal ilaa calijiir salkiisa maaragtay wixii daawa oo wasaaradda caafimaadku ayaduna ay noo fududaysay agaasime cabdiweli maarata garweyn oo nagu siiyey marka dhammaantiin aad iyo aad aad u mahadsantihiin gudoomiye waxaan leeyahay madaxda kaleba degaankii maaragtay wixii naloo keenay anagu shaqadeediina waa wadnaa welina waxaa noo dhiman saldhigii iyo markii arrinkiisa aan aado isbitaal iyo iskuul aan kasoo tago labadaasoo hadda ceel dheer hadda wuxuu maraa meelaha maarata ugu muhiimsan uu kamid yaha degaanadan sababtoo ah meel waxbarashadii iyo caafimaadkii iskor saaran yihiin waa uun waxyaaba yaryara naga dhiman waana saldhigga taasna gudoomiyaha iyo maaragtay guddiga kale iyo madaxdu way soo booqdeen iyo xildhibaanku
mar kale waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo raaalera sida iskaashiga ah isku tashiga ah ee waxqabadka u muujiyeen mar kale waxaan rabaa taasna waa ku ammaanantihiin waxaan rabaa inaan ula sii dhowaada dadku markii dowlad la leeyahay waxyaalaha wax looga qaataa waxa ugu badan qofka muhrasa inuu wax qabsan karo markii wax qabad la arko ee loo soo jeestaa marka waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo neefkiina ridaa iyo wixiina yarkaa iyo iskaashiga inaad la waajibaartaan waxaa qabsan kartaanna qabsataan haddeer halkan aan joogno ceel dheere isbitaalkan dadku iyagaa dhisteen isxilqaankoodii ku dhisteen waa ka mahad celinaya inay isxilqaankooda ku dhisteen dal iyo dabad intay isu yeerteen reer ceel dheere waxay dhisteen hadda tantan aan ka hadlayno saldhigga oo hadda loo yimid intaasoo dhan waa la dhisa annaguna qaybna waa ku lahayn laakiin isbitaalkan shaqaalaha ka shaqeeya gudoomiyaha iga markhaatiya wasaaradahan kasoo maroojinnay qaybintoodii waa la isla ogaay baalka xoogaha waxbarashada macallimiinta ka shaqaysa wasaaraddaan ugu tagnoo kasoo maroojinay wixii laga keenay waxa maqan dadkuna ay hore u barteen runtiina laga hadlay ummaddana ka dhawaajinaya waxa ugu badan waxa weeye waa kaararka xildhibaankooda uu sheegaya wixii macnaha emergencyga lagu bixi jiray iyadoo abaartiina ay dhacday oo kulayl ow jiro iyo emergencidii oo la waayey oo la diiday oo la gooyey sideeda dhanba oo aan caasimadiiba soo gaarin ayaa horta masalada ugu weyn ay jirtaa marka waxaan rabaa dadku meesha kama sii jeedno waa deegaankanagii waa dadkanagii waxaan ka hagranaynaa ma lahan laakiin wixii xag alley ku maqan yihiin inay tolku raalli ahaadaan iyo dadka deegaanka degan oo dhan wax lay siiyey oo aanan ku siin igasan weeye ana iska seexo waxa aad sugi lama siin weli yuri wiilkiisa la hadla marka waxaan rabaa inaad taas horta in loo ogaado wax deegaankan gaar oo laga hadraaday lama arko waxna lama siino anaa uga marqaatiya inaan waxba saasu soo gaarin deegaanka ceeldheer ayaa waxaa kamid ah deegaamada soo kabanaya hogtaga maamulka caasimada galmudug ee dhuusmareeb kaasoo laga diran isbedel weyn oo la xiriira dhanka horumarka arrimaha bulshada iyo qaybaha kala gedisan ee deegmanimada loogu raadinayo deegaanka ceeldheere